بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kitaabu asalaa waa kitaabkii labaad oo waxa weeye kitaabkan uu baabeeyey shiikhu cumdat alaxkaam alsalaatu fi lugati alcarab waxaa lagu yidhaahdaa adducaa sida culummadu ay yidhaahdeen qaadiciyaad iyo keyrkiiba waxay yidhaahdeen assalaa waxay u yaqaaniin ahlu luqa adducaa waxaana kutusaya weliba arrintaa qowluhu tacaala ilaahay uu yihi nebiga markuu la hadlayo khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum wa tuzakiihim biha wa salli calayhim ina salaataka sakanun lahum marka qowluhu wasalli calayhim ay udcu uduce wey uducee udcu lahum macnaha zakada markay kuu keenaan uducee taas ayaa waxa weeye laga wadaa amaa isdilaaxan xagga sharciga salaat waxaa laga waxaa la yidhahdaa cibaad cibaado daatu aqwaalin wa afcaalin cibaado ka kooban aqwaal iyo afcaal marka daa'iman qaar baa fuqahada waxay isaga bilaabaan aqwaal laakiin waxaa ka fiican cibaada in la yidhaahdo aqwaal ka kooban iyo afcaal muftatixatun ka bilaabata bitakbiiri allahu akbar mukhtatima ku dhammaata bitasliimi maca niya niye iyadoo la jirto marka waa cibaado niyo loola imaanayo ilaah lagu caabudayo oo waxa weeye aqwaal iyo afcaal la isku daray ah waxayna ka bilaabataa inta laysa soo daahiriyo oo qiblada la qaabilin la yihahdo allahu akbar way noo imaan doontaa sifatu salaa waxayna ku dhammaataa assalaamu calaykum waraxmat ullah iyada oo niyo iyo khaalisan lilahi loola jeedo wasalawaat alkhams shanta salaadood oo ilaahay inagu waajibiyey oo macruufka ah waa arkaan lislaam waa axadu arkaan lislaam wey bacda shahaadateynka ayay timaadaa waa alrukn athani min arkaan alislaam sharciyeynteeda la sharciyeyn oo ah kitaabka iyo sunnaha iyo ijmaaca culummada iyo kulli waa ku sugnaaday inay waajib tahay qofka islaamka ay waajib ku tahay waxaana lagu soo waajibiyey nabiga calayhi salaatu wassalaam hameenkii laylatul israa walmicraaj ayaa lagu soo waajibiyey shanta salaadood sida xadiidkii israaga ku sugnaaday oo markii hore inay ahayd konton salaadood kabacdina nabiyullahi muuse calayhi salaam mar walba u oranayay nebiga ku noqo allah oo weydiiso takfiif ilaa markii dambe shan laga dhigay laakiin ajarkii kontonka salaadood waxaa xambaarsan shantan salaadood oo ummaddan ilaahay waa u khafiifiyeyo shan salaadood bay tukanayaan ajarkii waxayna helayaan kontonka salaadood haddaba shuruud bay leedahay arkaan bay leedahay aadaab bay leedahay insha allahu tabaaraka wa tacaala aynu halkan kaga hadlayno oo waxa weeye shiiku uu baabaab inoo siin doono baabka koowaad waa baab almawaaqiit almawaaqiit waa jamcu waqtin mawaaqiitku sida mawaaqiidda xajka oo kale waa wixii loo waqtiyeeyo waa xilliyada loogu talagalay salaada ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta haddaba ay maktuuban mawquutan ay maktuuban wuxuu baabkan ka hadlayaa marka awqaadda shanta salaadood xilliyada la tukado xilliga ay soo gasho salaad walba iyo xilliyada ugu fadli badan ayuu waxa weeye ka hadlaya laakiin waxa uu soo hormariyey xadiid kutusaya fadliga iyo wanaagga ay leedahay salaada fii awali waqtiha in la tukado salaada fadaaisheedu waa badan tahay oo axaadiis aada u fara badan baa ku soo arooday oo nebigu uu ku tilmaamay qofka salaada tukada inuu la mid yahay qof shan jeer webi inta galay ku dabaasho ku qubaystay sidaan wasaq ugu haraynin ayaa salaaduna la mid tahay shanta salaadood qofka tukada dunuubtiisa yaryarkaa waa la dhaafaa ida ijtanibat alkabaa'ir haddii kabaa'irta laga dheeraado sida xadiidkii kaleba caddeeyey alsalawaat alkhams wasiyaamu ilaa siyaam maaragtay shanta salaadood iyo waxa weeye soonka soonkiisa kale cumrada cumradeeda kale mukafiraatun limaa baynahunna wixii udhexeeya ayaa lagu dhaafaa waa goorma ida ijtanibat alkabaa'ir haddii kabaa'irta laga dheeraado aayaddiibuu fasiraya in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum xadiidka waxaynu ka qaadaynaa alraabic walarbacuun waa xadiidka afartan iyo afar can ibni cumar can ha ibni cumar ma waa abi camar wey can abi camar ashaybaniy wa ismuhu magaciisana waxaa la yidhahdaa sacd ibn iyaas ayaa la yidhahdaa qaala waxa uu yihi xadathanii saaxibu hadihi daar xadathanii wuxuu iiga waramay saaxibu ay ninkii lahaa weeye saaxib ay saaxib almaal macnaa saaxibu hadihi daar gurigaa ninkii iska lahaabaa ii sheegay wa ashaara biyadihi gacantiisuu ku ishaaray ilaa daari cabdillaahi bni mascuud radia allahu canhu daartii cabdullaahi bni mascuud ninkan waa taabici oo waxa weeye abi camr ashaybani laakiin daartii cabdullaahi bni mascuud bu intuu gacanta ku ishaaray buuye ninkii gurigan lahaa wuxuu ii waramo ii sheegay an qaala waxau yidhi arrintaanu ii sheegay wuxuu yidhi cabdullahi bni mascuud marka sa'altu annabiya sala allahu calayhi waaalih wasalam nebiga ayaan weydiiyey ayu lacmaali ayu lacmaali axabu ila allahi caza wajal camal la sameeyo keedaa ilaahay ugu jecel yahay qaala waxa uu yihi nabiga calayhi salaatu wassalaam assalaatu calaa waqtihaa ay assalaatu fii waqtihaa ama waxa weeye fii awali waqtihaa oo calaada fii waa loo isticmaalaa assalaatu calaa waqtihaa ay fii waqtihaa ama fii awali waqtihaa qultu waxaan idhi cabdullahi bn mascuud haddaan ahay tuma ayu maxaa ku xiga camalkay ku xiga qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam biru lwaalidayn ayaa ku xiga qultu waxaan ku yidhi tuma ay maxaa ku xiga oo camalkee ku xiga biru lwaalidayn oo darajada saddexaad soo gelaya qaala waxau yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam aljihaadu fi sabiili illah qaala cabdullaahi bn mascuud waxau yidhi xadathanii bihina rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka ilaahbaa iiga warramay saddexdaas arrimood ii sheegay walow isdadadtu haddii aan weydiisan lah haddaan ziyaado ka dalbi lahaa isdadadtuhu haddaan ziyaado ka dalbi lahaa la zaadanii waa ii ziyaadin lahaa ey macnaha ma aanan sii weydiin haddaan sii weydiin lahaa oo odhan lahaa maxaa ku xiga maxaa ku xiga wuu ii badin lahaayo wuu ii sheegi lahaa nabiga calayhi salaatu wassalaam xadiidkan markaa macnaha baabka loo keenay waxa weeye fadliga iyo wanaagga ay leedahay salaada in xilligeeda hore la tukado inay leedahay oo aad iyo aad loogu dadaalo ayaa ma meesha loo keenay oo mawaaqiiddii isagu sheegi mayo laakiin waxau sheegayaa fadliga iyo wanaagga ay leedahay salaada in xilligeeda hore la tukado fadli iyo wanaag aad u fara badan inay leedahay waayo waxaa laga hormariyey birulwaalidayn iyo jihaadkii labadaba waa laga hormariyey maxaynu ka qaadanaynaa marka xadiidka kow marka ugu horreysa waxaynu ka qaadanaynaa acmaasha inay jiraan waxa weeye xubbiga kamaalkooda iyo wanaaggooda wuxuu ku kala xiran yahay waxa weeye sida hadba ilaahay camalkaa u jecel yahay marka axabul acmaali ilallah waxaa ka mida salaad la tukado waqtiga ugu horeeya xilligeeda iyo biru lwaalidayn iyo aljihaadu fii sabiili illah saddexdaa ayaa ka mida acmaasha ilaahay uu jecel yahay oo aad iyo aad fadliga iyo wanaagga laga helayo waxaynu kaloo ka faa'iidaynaa xadiidka oo waxa weye aynu ka faa'iidaysanaynaa acmaasha waxa weeye inaysan sinayn xagga fadaa'isha iyo derajada acmaashu inaysan sinayn ee waxa weeye ay kala fadli badan yihiin waxaanu kaloo ka faa'idaysanaynaa in waxa weeye acmaasha oo weliba khaasatan sida salaada iyo waxa la mid ah inuu fadligoodu aad iyo aad u fara badan yahay oo waxa weye lagu dadaalo waxaynu kaloo ka faa'idaynaa xadiidka oo inoo faa'ideynaya cilmiga in la dalbo oo la weydiiyo oo waxa weye aad iyo aad loogu dadaalo leanna cabdullahi ibnu mascuud waxa uu weydiinayaa afdalu lacmaal fadaa'il acmaal buu weydiinayaa markii waajibaadkii iyo wax walba laga soo gudbay ayuu haddana wuxuu weydiinayaa waxyaalihii fadaa'isha aha oo aad iyo aad bay u wanaagsantaha in lagu dadaalo laakiin waxaadna ka garanaysaa su-aalaha qaarkood markaa haddaadan u baahnayn inaad isaga tegtid leanna cabdullahi ibnu mascuud ma sii weydiinin oo ma sii wadin faruhu ka qaaday oo uu isaga tegey halkaa marka waxaynu ka garanaynaa in lagu dadaalo cilmiga wixii aadan markaa u baahnaynaa faraha ka qaadid waxaynu kaloo marka waxaa faa'iidaha in la fahmo axaadiis badanna ku sugnaatay nabiga calayhi salaatu wasalaam marar badan baa la weydiiyey fadaa'il alacmaal oo ama waxyaalaha jannada lagu galo laakiin marba sibuu ku jawaabay mar waxaa sidaan oo kale salaadii buu yidhi baa ugu wanaagsan ugu horaysa iyo jihaadka iyo salaaddaa ugu horaysa mar waxa uu sheegay birilwaalidiin mar waxa weeye sadaqada marba nooc culamadu marka waxay yidhahdeen xikmadda ku jirta waxa weeye hadba qofka uu u jawaabayo jawaab u qalanta oo markaa waxa weeye in uu ku dadaalo la rabo waayo cabdullahi ibn mascuud oo kale oo saxaabi saabiqa oo mar hore waxa weeye wanaag oo dhan soo sameeyey oo waxa weeye jihaadkii wax walba dhameeyey fadaa'il waxa uu raadinayaa aad iyo aad uu ugu sii hormaro sidaa daraaddeed bu marka salaada uga bilaabay inuu waxa weeye salaada iyo jihaadka iyo birul waalideynka iyo ku dadaalo marka iskama hor imaanayaan axaadiitu waxaanu kaloo ka faa'idaynaa xadiidka in ilaahay loo sugayo sifatul maxabba allah subxaana wa tacaala maxaba in loo sugayo ay sifaadkiisa ka mid tahay laakiin waxa weeye waa maxaba isaga u qaranta teenoo kalena ma aha oo waxa weeye laysa ka mitlihi shay wahuwa samic lbasir alxadiid alkhamis walarbacuun xadiidka afartan iyo shan can caaishata radi allahu canha qaalat waxay tiri caaisha laqad kaana rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam laqad kaana rasuulu اllahi salى اllahu alay wasalam rasuulka ilaahi waxa uu ahaa salى اllahu alayh wasalam yusallii waxa uu tukanayey xadiidkaa laga bilaabo mawaaqiidda ayuu inoo sharaxaya xiliyada salaadaha la tukanayo shanta salaadood yusalli wuu tukan jiray alfajra salaada subax buu tukan jiray fayashhadu macahu waxaa soo xaadiri jiray nisaa-un dumar baa soo xaadiri jiray min almu'minaati gabdhihii mu'minaadkaa ka mida oo waxa weeye reer madiina mutalaticaatun ku duuduubanoo hagoogan bimuruudihinna go-yaashoodii hagoogan ayaa soo xaadiri jiray muruudku waa go-a weyn oo calaamadaha waxa weye markaa waxa way isticmaali jireen go-i weyn oo la howdo humma yarjicna way noqon jireen markii salaada laga baxo ilaa buyuutihina guryahooday ku noqon jireen maa yacrifuhunna uunan garanaynin axadun qofna oo maxaa loo garan waayey min alkhalas mugdi awge ayaan lala garanaynin mugdi ayuu salaada ka bixi jira qaala almualif waxau yidhi almuruudu kisaa weye waa agsiya almuruud waa alagsiya waxa weeye waa kisaa-un waxa weeye calaamada leh oo waxa way isticmaali jireenoo suuf iyo wax kalaba waa laga sameeyaa kaa weeye marka muruudku xadiidkan markaa caaisha waxay inoo sheegtay inooga bilowday salaadii subax salaada subax xilligeeda horay baa loo dhigaa oo xilli hore ayaa la galaa qiraa'adana waa la dheereeyaa qiraa'adana waa la dheereeyaa oo xadiidku saasuu inoo caddaynaa laakiin waxaa jira khilaaf culummada qaarkood dhexgalay oo waxa weeye ay isku khilaafeen salaada subax ma in la dedejiyo horay loo galaa fadli badan mise in dib loo dhigo xadiid baa jira ku soo arooray afiruu bilfajri fa inahu acdamu liljri afiruu macnaha waxa weeye ama asbir waxa weeye waaberiye wa oo maaragtay si fiican u waaberiya salaadii subax marka bilfajri ma salaadii subax baa laga wadaa mise oogaa laga wadaa qaar culamadu waxay dhahan salaadii subax wey salaada subax ee fajr waay fa inahu acdamu liljri xadiidkaas marka ayaa waxaa xanafiyada iyo ku tageenoo xilli dambebay salaada subax tukadaan laakiin xadiidkan hadda aynu akriyeynay oo khalaska ayuu khilaafsan yahay culammadu marka waxay yidhaahdeen waa la jamciyey culammadu say u badan yihiin waa jamciyeen labada xadiid waxaa lagu jamciyey maadaama labada xadiidba saxiix yihiin waxaa laleeyahay waxaa lagu fasirayaa kow xadiidka hore oo waxa weeye caaisha waxaa laleeyahay xilli khalasa oo hore ayaa horta salaada la gelayaayo mugdiya qiraa'adii baa la dheeraynaya marka asirun waxay ku dhacaysaa tatwiilu lqiraa'a qiraa'adii baa la dheeraynayaa markaasaa waxa weeye ilaa si fiican iftiin u noqoto sida axaadiista soo socota ay caddayn doonto inuu nebigu geli jiray salaada mugdi uuna ka bixi jiray marka uu garto qofku qofka dhinaciisa fadhiya saasaa marka axaadiista laisugu fasiraya marka tadwiilu lqiraa'a ayaa laga rabaa oo waxa weeye lagu dadaalaya imaa in lagu fasiro waa tuluucu lfajri o waxa weeye afiru waxa weeye waagu si fiican hau beriyo waagiyo aan beriyin salaada ha gelinina oo oogii oon si fiican u istaagin oon waktigii salaadu gelin ha ku degdeginina salaada marka labadaa macno baa lagu fasiri karaa oo la isku jamcinaya axaadiita mana iska hor imaanayaan markaa saasaa loogu camal falayaa xadiidka marka waxaynu ka faa'idaynaa xadiidkan caaisha salaada subax in xilli hore la galo xilli hore in la galo ayaa fadli badan waxaynu kaloo ka faa'idaynaa waxa weeye dumarku inay kasoo qeybgeli jireen waxa weeye jamaacada sida axaadiid kaleba aynu ku soo marnay laa tamnacu imaa allahi almasaajid waxa weeye inay u bannaan tahay oo ay kasoo qeybgelayaan ayaynu waxba ka faa'idaynaa xadiidka asaadis walarbacuun afartan iyo lix can jaabir bni cabdillahi radia allahu canhuma wa jaabir bni cabdillahi bni xaraam qaala waxau yihi kaana annabiyu sala allahu alay wasalam nebigu waxau ahaa yusallii mid tukada bilhaajara ha bilhaajira haajiradu waa xilliga yusallii duhra duhurka waxa uu tukan jiray bilhaajira haajiradu waa xilliga duhurka oo zawaalka waa shiddat alxarri baa la yidhahdaa oo markay qoraxdu intay aad u kulushahay zawaalka ay ay wax yar xagga u gudubto bacda zawaal macnaha marka ay qoraxdu kulushahay oo ay barteedii taagan tahay wax yar xagga u durugto ay fii awali lwaqti buu ka tukan jiray taas wey yusalli duhra duhurkii buu tukan jiray nebiga calayhi salaatu wassalaam bilhaajira xilligaa wiira wiiraha ah oo duhurka maaliweynta ayuu horey u tukan jiray fii awali lwaqti waalcasra casarkana waa tukan jiray waashamsu qoraxdoo naqiya nadiif ah oo waxa weeye nool oo baydaaa naqiya ayaa axaadiisa qaarhaa aad iyo aad waadix u ahoo kor joogta ay fii awali lwaqti baa casarkana ka tukan jiray qaala waxau yidhi waalmaqriba maqribka waxa uu tukan jiray idaa wajabat ay idaa saqatat ha fa idaa wajabat junuubuha waatay aayadda ku soo aroortay wejibigu waxa weeye wuxuu markay dhacan ay qoraxdu markay dhacdo idaa wajabat ay idaa garabat ama saqadat markay qoraxdu dhacdo ayuu tukan jiray ay fii awali lwaqti waalcishaa salaada cishana axyaanan wa axyaanan ay macnaha axyaanan yuqad yucajiluhaa wuu dedejin jiray wa axyaanan yuakhiruhaa marmarna waa dib dhigi jiray marka axyaananta hore waxaa ku fasiraysaa axyaanan yucajiluhaa siduu inoo fasiri doono wa axyaanan mararka qaarkoodna yuakhiruhaa dib uu dhigi jiray oo maxay tahay taa tafsiirkeedu wuxuu yidhi idaa ra'aahum hadduu arko nebiga calayhi salaatu wassalaam ijtamacuu saxaabadii inay soo kulmeen oo masaajidkii yimaadeen cajala waa dedejin jiray wa idaa ra'aahum hadduu arko aqda'uu inay daaheenna akhara waa dibdhigi jiray leanna waa la soo cashayn jirayoo cashada iyaa lagu soo daahi jiray bayna almaqrab waalcishaa'i ayaa la cashayn jiray weliba ha haddii la sooman yahay iyo weliba wuxuu yidhi wasubx salaada subaxna wasubxa salaadii subaxna kana annabiyu sala allahu alayh waali wasalam yusalliiha bikalas salaadii subax waxa uu u sheegay inuu nebigu tukan jiray khalas waa sidii uu xadiidka caaisha sheegtay oo kale qaala almualif wuxuu yidhi alhaajira hiya shiddat alxari bacda azawaal waa qoraxda kulaylkeeda ayaa haajirada la waa wiiro wiiraha meesha soomaalida yidhahdaan ama waxa weeye xilliga ay aada u kulushaado hore marka maalin weynna waa la dhahaa wiiro wiiro waa la duhurka waa la yidhahdaa intaba waa qorax kulaylka ayaa haajirada la yidhahdaa xadiidkan waxa uu inoo sheegay markaa shantii salaadood oo maktuubada ahayd mid walba xilliga la tukanayo mid walba xilliga la tukanayo ayuu inoo sheegay salaadii wuxuu ugu hormariyey duhur wuxuu inoo sheegay in la tukan jiray xilligaa fii awali waqti waxaa laga soo reebayaa markay qoraxdu kulushahay axaadiis baa ku sugnaatay ida ishtadda alxaru fa abriduu bisalaa salaada qaboojiya hadday marka qoraxdu aad u kulushahay xoogaa baa loo kaadinaya khaasatan meelaha waxa weeye dee dadku dhulka aynan kulul oo waxa weeye ciidda iyo lagu sujuudayo xoogaa baa la qaboojinaya amaa salaada casar iyadu mar walba waa horay baa loo tukanaya waa deg deg amaa salaada maqrib iyaduna waa la dedejinaya oo horay baa loo tukanaya oo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxau caddeeyey ummadaydu inayna khayr ka zuulaynin inta aynan maqribka la sugin xidigaha marka yahuudda iyo waxa weeye dadka akhriban baa maqribka dib u dhiga lama rabo in maqribka dib loo dhigo waxa weeye in horay loo tukado wey oo sunnihii nebiga waa saas amaa salaada cishaha isaga salaada cishaha al afdal waxa weeye in dib loo dhigo oo waxa weeye la akhiro sida axaadiisaba inoo imaanaysa oo nebigu inoo caddayn doono waxa weeye in dib loo dhigoo la akhiro mar walba oo iyada dib loo dhigo laakiin dib dhigiddeedu waa ilaa nisfi leyl wa waa ilaa habeenka kala barkiisa dad badan baa waxay aaminsan yihiin oo moodaan ilaa salaada subax la gaaro maya waxa weeye ilaa nisfi leyl weeye waktigeedu ugu dambeeyayaa la yidhi oo waxa weeye ay caddeeyeen culummadu xilliga ugu dambeeya waa ilaa nisfi leyl marka qoraxdu markay kuu dhacday iyo waxa weeye ilaa salaada subax baad kala baraysaa ilaa nisfi lail waxaana ugu fiican marka in waxa weeye dib loo dhigo oo la caweeyo ayaa waxa weye ugu fadli badan oo hadhow inta danahaagoo dhan la dhamaysto la yska seexda markaa ayaay aad iyo aad ugu faa'iido badan tahay maxaynu marka xadiidkan waxa weeye amaa salaada subax salaada subax iyada in horay loo galo oo waxa weeye la dedejiyo ayaa wanaagsan oo khalaska lagu tukado laakiin qiraa'ada inta la dheereeyo waxa weeye si fiican waxa weeye waagu loogu berisiiyo oo waxa weeye aad iyo aad maaragtay qiraa'ada loo dheeraysiiyo oo nabiga calayhi salaatu wassalaam waxa uu ku tushin jiray waxa weeye ilaa lixdan aayadood ilaa boqol aayadood oo si fiican loo kala dhigdhigay waxaynu ka qaadanaynaa marka xadiidka ma yuukhadu min alxadiid awala afdaliyatu almubaadara bisalaa waxa weeye in salaada loo degdego fi awali alawqaat laga tukado fadliga iyo wanaagga ay leedahay ayaynu ka qaadanaynaa laba waxaynu ka qaadanaynaa sida afdalka oo wanaagsan salaada waxa weeye cishaa in iyada dib loo dhigo ayaa aad iyo aad u wanaagsan saddex waxaynu ka qaadanaynaa sida afdalkaa qofka imaamkaa inuu muraacaadka ilaaliyo dadka uu ilaaliyo waxa weeye haddii ay jamaacadii soo uruday oo masaajidkii wada yimaadeen inuu dedejiyo oo horay u tukado haddii laakiin uu arko inay soo dahdaaheen inuu sugo oo dib loo dhigo ayaa wanaagsan sidaa nebiguna sheegi jiray axyaana wa axyaanan uu yihi saxaabigu afar waxaynu ka faa'ideynaa xadiidka daliil buu u yahay in waxa weeye maaragtay salaada subax khalas la tukanayo oo waxa weye iyadana horay baa loo dedejinayaa taasuu daliil u yahay wuxuu kaloo xadiidka loo daliishanaya salaada jamaacada inay waxa weeye jamaaco ku wanaagsan tahay weliba ay imaanayaan dumarkuna ay u bannaan tahay oo waxa weeye sidaa xadiidkii horeba uu sheegay waxa weeye inaan dumarkana loo diideynin lakin xadiidkaa ma sheegay isaga dumarku laakiin kii horea caddeeyey in waxa weeye salaada subax taagaan jire alxadiid asaabic walarbacuun can abi min can abilminhaal oo magaciisa la yidhaahdo kunyadiisa wey abiminhaal magaciisa laakiin waxa la yidhahda sayaar ibni salama ayaa la yidhahda qaala waxa uu yidhi dakaltu ana wa abi calaa abi burdata alaslamiy radia allahu canhu abi burdat alaslamiy waa saxaabi laakiin ninkaan abiminhaal iyo aabihii labaduba oo waxa ninkaan yasaar la yidhahdo iyo aabihiiba waxa weeye waa taabici wey marka wuxuu yidhi waxaanu u gallay aniga yaabahay baan waxaan u tagnay oon gurigiisa ugu tagno u gallay abi burdat alaslamiy waa saxaabigii macruufka ah abu burdat alaslam waxa uu yidhi markaa faqaala lahu abi aabahay baa ku yidhi oo su-aal weydiiyey xadithnaa nooga waran kayfa kaana rasuulu اllahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka ilaahay sideebuu yusalli u tukan jiray almaktuuba ay salaadaha waajibka almaktuuba ay almafruuda salaadaha la isku qoray oo waajibka abaa laga wadaa fa qaala waxa uu yidhi ay abuu burda dhahaya kaana yusalli wuu tukan jiray alhajiira ay xilliga wirawiraha oo duhurka ah salaada duhur wey horay buu u tukan jiray wahiya alatii tadcuunaha alula macnaa alhajiiru salaadii duhur ku magacaabay salaada duhur oo uu ku magacaabaya alhajiira xilligeedii buu sheegaya wahiya alatii tadcuunaha alula taad dhahdaa weya salaada hore iyadii casarka iyo bay kala hornin jire alula alaakhira salaada casarna alaakhira oran jira alula goormuu tukan jiray xiina tadxadu shamsu ay tazuulu markay zawaalka ay xagga uga durugto tadxadu ay xagga markay wax yar uga hinqato u durugto oo waxaweye xagga u dendilooto qoraxdu ayuu tukan jirayoo waxa weye waa zawaalkii waa bacda zawaal waa isku xilligii hore sala xadiidka hore uu sheegay wa yusalli alcasra casrkana wuu tukan jiray kabacdi markaa wuxuu ku qiyaasayaa ilay saacada ma jirine uma yarjicu axadunaa mid annaga naga midaa noqon jiray ilaa raxlihi gurigiisiibuu aadi jiray fii aqsa almadiina madiina meesha ugu fog gurigiisoo ku yaal waashamsu qoraxdiina xayatun ay nooshahay oo waxa weeye ayna waxba iska bedelin qaala waxa uu yidhi abiminhaal baa waxa uu yidhi waa raawige wanasiitu maa qaala fi lmaqrib waan ilaawey xilligii maqribka uu sheegay waan ilaawey wa kaana waxa uu yidhi marka abuburda wa kaana waxa uu jeclaa nebigu yastaxibu waxa uu jeclaa an yu'akhira inuu dib dhigo min alcishaa salaada cishe allatii tii weeye tadcuunaha aad ku ti aad ku magacowdaan alcatama cawaysinka salaada cawaysinka bay odhan jireenoo reer miyigaa cawaysinkaa isticmaalo waxa weeye ku magacaabi jira alcatama marka waa xilliga cawaysinka waay waxa uu yidhi wa kaana yakrahu nnawma waxa uu nebcaa nebigu inuu in la seexdo qablahaa salaada cishaa ka hor in la seexdo leanna salaaddii baa kaa tegaysa waalxadiida bacdaha inuu sheekeeyo haddii salaadii subax uu tukadana ka bacdi ma sheekayn jirinoo ma jeclay nebiga calayhi salaatu wassalaam ilaa waxyaalaha laga soo reebi doono aan arki doono wa kaana waxa uu ahaa nabiga calayhi salaatu wassalaam yanfatilu waxa uu ka gadoomi jiro oo ka bixi jiray min salaati alghadaati salaada subax wey salaada aroorta hadaadka waa aroorta waa salaada subax waxa uu ka bixi jiray xiina yacrifu arajulu markuu ninku garto jaliisahu kan la fadhiya qofka la fadhiyo dhinaciisa fadhiya markuu garto ayuu salaada subaxna ka bixi jiray wa kaana yaqra'u fiiha bisittiin ila almi'a waxauna akrin jiray lixdan aayadood ilaa boqol aayadood xadiidkan markaa waadix wuxuu inooga dhigay shantii salaadood buu isaguna inoo caddeeyey shantii salaadood buu inoo caddeeyey marka ugu horreysa duhurkii buu inoo sheegayo xadiidkii jaabir oo kale ayuu noqday oo uu maray oo isagana waxaa lagu qaydayaa waxa weeye markii duhurka la qaboojinayo hadday qoraxdu kulushahay casarkii isagana sidoo kale waxa wey wuxuu inoo tilmaamay in qofkii casarka la tukaday nebiga hadduu meel fog aado inuu dantiisii gaari jiray iyadoon weli qoraxda dhicin amaa maqribka raawigu wuxuu yidhi waan ilaawey laakiin axaadiis badan oo kale caddaynaysa xataa inay qaarkood yidhaahdeen maqribkaanu ka bixi jirnay markaan salaada maqrib ka baxno ayuu qofkayo wuxuu arki jiray fallaarta uu gamo meesha uu gamuunkiisu ku dhaco uu u jeeday macnaha weli iftiin bay ahayd ayuu waxaweye caddaynaya amaa salaada cishaha sidii oo kale nebiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu jeclaa inuu dib dhigo wuxuuna necbaa inuu seexdo iyadoo waxa weeye salaaddii subax salaaddii cisho la tukan ma seexan jira nebiga calayhi salaatu wassalaam oo ma jeclayn sababtuna waxa weeye yidhahdeen culummadu waxa weeye waxaa laga baqayaa salaadii haddii aad seexatid inay salaadii ku dhaafto oo kaa tagto sidaas daraaddeed nebiga calayhi salaatu wassalaam ma jeclayn in salaada subax ka hor lase waxaan leeyahay salaada cishe intaan la tukan in la seexdo ma uu jeclayn amaa in waxa weeye la sheekeeyo bacda salaati alcishaa haddii salaadii cishaha la tukaday in la sheekeeyo oo waxa weeye hawl kale lagu mashquulo nebigu ma jeclayn ilaa arrimo yar baa laga soo reebay wixii cilmi haddii la baranayo haddii masaalixdii muslimiinta sida nebiga iyo abubakar iyo cumar iyo ugu soo jeedi jireen ay ka tashanayaan haddii waxa weeye markaas uu ninku xaaskiisii la sheekaysanayo waxa weye xaaskiisii ay sheekaysanayaanoo sidii nebiga iyo xaasaskiisa u sheekaysan jireen arrimahaasi karaahiye ma aha waana wanaagsan tahay laakiin in laga dhigto daa'iman camal inaad hameenkii bacda salaati alcishaa soo jeedid oo salaaddii subax markaa ku dhaafto waa laga fiican yahay waayo salaaddii subax si fiican hadha uguma kici kadhib haddii aad sheeko qabsatid marka maxaynu ka faa'idaynaa xadiidka maa yuukhadu min alxadiid waxaynu ka qaadanaynaa ko bayaan inuu bayaaniye xadiidku awqaadda xilliga ugu horeeya salaada shanta salaadood mid walba xilliga ugu horreeya inoo caddeeyey inay fadli badan tahay in laga tukado waxaanu kaloo ka faa'idaynaa midda labaad ana nabiy sal l slam kaana yusalliihaa fi awali awqaatiha nabiga calayhi salaatu wassalaam salaad walba wuxuu ka tukan jiray xilliga ugu horeeya ila la cishaa mooye cishaa dib buu udhigi jiray waxaynu kaloo ka faa'iideynaa waxa weeye salaada subax in xilli hore la galo laakiin qiraa'ada la dheereeyo oo waxa weeye boqol aayadood iyo leannahu ilaahay baa yidhi wa qur'aana alfajri ina qur'aana alfajri kaana mashhuuda marka salaadii subax qur-aan baa lagu magacaabay marka in qiraa'adeeda la dheereeyo maadaama ragcadaheeda ay yar yihiin qiraa'adeedaa la dheereeyaa saasaa waxa wanaagsan afar waxaynu ka faa'idaynaa karaahiyatu nowm qabla salaati alcishaa in la seexdo salaada cisho ka hor haddii aad ka baqayso inay salaadii kaa tagto ha isku seexanina horta cishaa tuko iyo inay karaahiyo tahay waxa weeye ma maaragtay in la sheekeeyo bacda salaat alcishaa amaa qowluhu tambiih qowlkiisa uu yidhi salaat alcatama macnaha alati tadcuunaha alcatama waxa weeye waxaa soo arooray nahyi fi saxiixi muslim waxaa ku sugnaaday nabiga calayhi salaatu wassalaam inuu nahiyey oo yidhi laa yaqlibannakum alacraab hirbaadiyuu yaynan idinkaga xoog badanin calaa ismi salaatikum salaadiina magaceeda fa innaha fii kitaabi illaahi kitaabka ilaahay magaceedu waxa weeye waa alcishaa marka yaynan idinkaga xoog badanin ayuu yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam waxaana kaloo soo aroortay in lagu magacaabay salaada cishaha laftigeeda alcatama uu nebigu ku magacaabay oo waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay saxiixeynka ku sugnaaday xadiidkii abu hurayra uu nebigu yidhi markuu munaafiqiinta iyo ka hadlayay law yaclamuuna maa fi lcatama maa fi lcatamati walfajr hadday ogaan lahaayeen waxaa ku sugan ajarka iyo wanaagga ku jira salaada cishaha iyo salaada subax hee way imaan lahay haddaba markaa culummadu way caddeeyeenoo waxaa la yidhi macnaha magacan salaada cishuu waa salaatu alcishaa laakiin maadaama dadkii xilligaa la tukaday ay cawaysin u yiqiineen soomaalida saasay dhahaan oo xilligaa salaada cishaa la tukado cawaysinkay dhahaan marka wax dhibaato ah male laakiin salaada cishaha waxa weye magaceedu waa salaat alcishaa saas ayaa loo daynayaa waay marka saasaa marka lagu jamcinayaa oo waxa weye wax dhibaato ah male laakiin waa laga fiicanya waa karaahiya taxriim ma aha in lagu magacaabo waxaynu kaloo ka faa'idaynaa xadiidka waxaa haboon qofka haddii cilmi la weydiiyo inuu yidhaahdo laa aclam haddii una garanaynin leanno abiminhaal ninka la yidhaahdo waxa uu sameeyey salaadii makhribka uu ilaawey waktigeedii loo sheegay wuxuu yidhi ma garanayo waa ilaawey taas xilligeedii marka sidaa daraaddeed qofku inuu ka xishoodo oo yidhaahdo maaragtay iska indha adaygo lama rabo ee waxaa la rabaa inuu uu ku dadaalo inuu waxa weeye maaragtay sida sawaabtaa uu sheego hadduu sida sawaabtaa una garanaynin inuu yidhaahdo ma garanayo inuu yidhaahdo alxadiid athaamin walarbacuun can caliyin radia allahu canhu caliy bn abi aalib radi allahu canhu qaala waxau yidhi ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam can caliy bn abi aalib radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam qaala yowma alkhandaq maalintii khandaqa alkhandaq waxa weeye waa godadkii la qodayey ayaa waxa weye khandaq waa godka wey marka yowm alkhandaq waa maalintii sanadkii shanaad markay gaaladu isa soo aruursadeen qaswat alaxzaab oo ay madiino soo hareereeyeen oo isweerka ka qabteen dhufayska la qodayey oo lagu wareejinayey magaalada ayaa khandaq la yidhahda marka yowm alkhandaq maalintaas ayuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam mala allahu qubuurahum mala allahu alla ha ka buuxiyo qubuurahum qabriyadooda wa buyuutahum iyo guryahooda naaran ilaahay naar ha ka buuxiyo ay gaaladii kamaa shaqaluuna say nooga mashquuliyeen can salaati alwusdaa salaadii dhexe xataa gaabat ishamsu ilaa qoraxdii ay dhacday wa fii lafdin limuslim muslim waxa uu wariyey lafdi ah shaqaluunaa can salaati alwusdaa salaadii dhexe bay naga mashquuliyeen salaati alcasri salaadii casar huma sallaaha waa tukaday nabiga calayhi salaatu wassalaam bayna almaqribi waalcishaa maqribkii iyo cishihii dhexdoodii ayuu tukaday sida sawaabta ah waa inuu tukaday qabla almaqrib waynuna arkaynaa oo waxa weye lama kala hormariya labada salaadood marka qabla almaqrib buu tukadaye riwaayadaha dambaa caddeeyey oo waxaweye riwaayadaha kale ayaa waadixiyey walahu ay muslim waxa uu wariyey can cabdillaahi bni mascuud qaala waxau yidhi cabdillahi bn mascuud waxau yidhi xabasa almushrikuuna rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalam rasuulki ilaah bay mushrikiintu ka xabsiyeen oo wakti buu u waayeen macnaha way mashquuliyeen can salaati alcasri salaadii casar ayay ka mashquuliyeen xata xmarat الشمس حتى احمرت الشمس إلى قرحدي قدودتي أو اصفرت أما أي بورودو حوي شالة شالة نقطة قدك أدواتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلا وحي المركة شغلونا عن صلاة الوسطى شغلونا وينغا مشغولين عن الصلاة الوسطى الصلاة دي بيحي oo ah salaati alcasri salaaddii casar ahayd mala allahu kabacdina wuu habaaray mala allahu ajwaafahum ilaahay ha ka buuxiyo laabtooda jawfku waa uurka weeye caloosha ilaahay laabtooda iyo calooshooda ha ka buuxiyo waxa weeye wa qubuurahum iyo qabriyadooda naaran naar ka buuxiyo ilaahay ha cadaabo wey ow qaala waxa uu yihi nabiga calayhi salaatu wassalaam xasha allaahu alla ha ku gufeeyo haku ha ka buuxiyo wey oo ha ku cubo ajwaafahum laabtoodii iyo waxa weye calooshooda jawfku waa uurka wey wa qubuurahum iyo qabriyadooda naaran naar ha ka buuxiyo xadiidkan waxa weeye qisada uu ka sheekaynayo waa intayna soo degin baa la yidhi salaatu lkusuuf waa intayna soo degin marka markii khandaqa ay qodayeen saxaabada ridwaan ullahi calayhim iyo nabiga calayhi salaatu wassalaam aad bay u mashquuleen salaadii casar ayay wakti waayeen salaadii casar oo gabaabsiyo marka qoraxda sii dhacayso ayaa cumar ibna khadaab radiallahu canhu waxa uu ka soo booday godkii oo nebiga u yimid isagoo gaaladii habaaraya oo nacraday markaasuu yii rasuulku ilaahayo kuma dhowaanin inaan tukado oo salaadii waaba iga tagta markaasuu yi nabigu wallahi ma sala anaguna ma aanu tukan anba ma tukan waa la soo baxay marka nebigu waa habaaray marka oo waxa weeye waxa uu ku habaaray habaarka ilaahay inuu quruubtooda ka buuxiyo naar waayo salaadii casar bay naga mashquuliyeen bu nabiga calayh isalaatu wassalaam kabacdi markaas ayaa waxa weeye la weesaystay waana la tukaday casarkii baa la tukaday kabacdina waxaa la tukaday maqribkii haddaba xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa oo fawaa'idda laga qaadanaya ka mid a haddii ay dhacdo in salaadii qofka laga mashquuliyo oo waxa weeye salaadiibaa laga mashquuliyay qofkii uu wakti ugu waayo oo duruuftiisaba ay saamixdooda awood uu u waayo xilliga uu markaa waxaweye waktigii u horeyba horay ka tukanaya laakiin culimmadu waxay yidhahdeen waxay ahayd xilligaani xilligii waxa weye maaragtay aynan soo degin waxa weeye qawluhu tacaala maaragtay aayadda ka shekeynaysay maaragtay rijaalan aw rukbaanan aayadda ka shekeynay aayadda intayna soo degin fi suurati nisa fain khiftum farijaalan aw rukbaanan intayna soo degin oo salaatul ka sheekeen salaat alkhawf marka baabu salaat alkhawfna waa inoo imaan doonaa marka salaat alkhawf intayna soo degin ayay qisadaana ahayd bali ee mar haddii hadda salaat alkhawf soo degtay iyada oo godki la qodayo iyadoo la soconayo ayaa la tukanayaa oo salaadii dib loo dhigi maayo waxaynu kala ka fahmaynaa jawaazu ducaa cala aldaalim qofka daalimka in la habaaro ayaynu ka faa'idaynaa leanna nebiguna waa habaaray cumar ibna khadaabna waa habaaray nebiguna kuma inkirin waxaynu kaloo ka faa'idaynaa salaat alwusdaa inay tahay salaada casarka khilaaf baa culummada aqwaasheeda ku jira laakiin nebiga calayhi salaatu wassalaam mar hadday saxiix noqoto inuu nebigu ku magacaabay salaada casar waxa weeye qowl ka dambeeya oo ictibaar la oo la cuskanayaa ma jiro qowlka nabigaa la qaadanaya calayhi salaatu wassalaam alxadiidu altaasic walarbacuun can cabdillahi bni cabbaas radia allahu canhuma qaala actama annabiyu sala allahu calayhi waaalih wasalam bilcishaa actama wuu caweeyey oo dib uu u dhigay wey annabiyu sala allahu alay slam salaadii cishaa bilcishaa salaadii cishuu dib u dhigay fakharaja cumar cumar baa soo baxay faqaala waxa uu yidhi asalaata yaa rasuula allah salaadii rasuulka ilahi kaalana duji asalaata asalaata yaa rasuula allah weliba dhagxan iyo qolkiisuu nebigu ku jiray dhagxan iyo waxbuu ku tuurtuuray si uu nebigu u dareemo rasuulka ilaah kaana salaada la tuji buu yidhi oo xilliga salaadii aad iyo aad bay u dib dhacday waa salaadii cishaana waxau yidhaha salaata yaa rasuul allah markaasuu ciladii sheegay ay la sugi waayeen raqada annisaa'u wasibyaanu raqada way seexdeen raqdigu waa hurdada oo waxay noo soo hormartay an yarqudu axaduna wahuwa junuuba wuxuu yihi raqada annisaau dumarkii waa seexdeen wasibyaanu iyo carruurtii xilli dambay noqoto fakharaja annabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebigii baa soo baxay calayhi salaatu wassalaam wa ra'suhu madaxiisuna yaqduru maa'an biyo ay ka da-ayaan ay macnaha inta soo qubaystay madaxiisa biyo ka daadanayaanoo waxa weye qadrigu wax markaysaa usoo yaqduru maaan ay macnaha ay biyo kasoo hoobanaya kasoo da-ayaan yaquulu leh lawlaa an ashuqa calaa ummatii haddaanan ka baqaynin ummadayda inaan dhibo ow cala annaasi buu yidhi ama dadka inaan dhibo ay dhib ku noqoto la amartuhum waan amri lahaa bisalaati salaada waxaan amri lahaa ay cishaha haadihi asaaca xilligan ayaan amri lahaa hay macnaha mar walba salaada cishaha dib baan u dhigi lahaa xilli walba salaada cishaha dib baan u dhigi lahaa oo waxaan ka dhigi lahaa xilli dambe ayuu yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam marka saasaa fadli badan oo nebigu marka muxuu uga tegey inuu xilligaa ka dhigo wuxuu uga tegey keliya waxa weeye dadka ayuu dhibta iyo mashaqada u diidaayey leannahu xilligaa waxa dheci ka dadka inay iska seexdaan oo ay waxa weeye sugi kari waayaan marka waxaynu ka qaadanaynaa xadiidkan waynu ka faa'idaynaa salaada cishaa afdal inay tahay in dib loo dhigo haddii laakiin muraacaadka dadkaa la ilaalinayaayo hadday dadkii soo xaadiraan oo wada yimaadaan waa la dedejinaya haddii ay la arko inay dadkii xoogaa dib u dhaceenna dib baa loo dhigayaa sidii axaadiistii horeba inoo soo hormartay waxaanu kaloo ka faa'iidaynaa haddii waxa weeye qofkii la baraarujiyo warow qofku markaa dee ummadda imaamkeediba ha ahaado sida nebiga oo kale iyo sida madaxda iyo haddii cilad la helo in la baraarujiyo loo sheego oo la yidhaahdo dadkii ma sugi karaane hawshaan hadda qabo inayna wax dhibaato a lahayn ayaynu ka faa'iideynaa sidii hore marka axaadiista horuu la mid yahay baabka saddex baabka labaad oo kitaabu salaa waxa weeye baabun fi shayin min min makruhaati salaa waxyaalo waxaa jira salaada in la galo oo la tukado ay karaahiyo tahay xilliga salaada maaha waktiga awqaadda waa inoo imaan doonta laakiin waxaa jira waxyaalo ay karaahiyo tahay oo la raba in la iska ilaaliyo markuu qofku salaadi gelay alxadiid alkhamsuun xadiidka kontonaad can caaishata radi allahu canha caaisha waxay tiri ana nabiya sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam idaa uqiimat asalaa salaada haddii la aqimo idaa waqtigii uqiimat la aqimo asalaata salaadii la aqimo waxadara waxadara alcashaa cashay cashadiina la helo marka cishaa haddii la yidhahdana waa salaada cashaa haddii la waa cuntada la cunayo oo caynka la kordhigo waxadara alcashaa cashadiina ay soo xaadirtoo la keeno fabda-uu bilcashaa cuntada ku bilaaba oo waxa weeye cuntada hormariya wa can ibni cumar naxwuhu cabdullaahi ibni cumarna xadiidkaa xadiid u eg oo u dhow oo la mida ayaa laga wariyey xadiidkan waxaynu ka qaadanayn oo inoo caddaynaya qofka markuu salaada gelayo waxaa makruuha oo karaahiye ah iyadoo qalbigiisa wax ku jiraan oo mashquulsan yahay oo uu fekerayo inuu salaadii gala ma fiicna cuntadiiyo ku hor taallo aad ka fekeraysid gaajana ku hayso lama raba inaad salaaddii geshid waxaa la rabaa inaad salaaddii dib u dhigtid oo cuntada cuntid kabacdi markaas aad salaaddii geshid sida khaasatan xilliga soonka oo kale afur horta marka hore kabacdi inaad salaaddaada tuko marka waxaynu ka faa'idaynaa kow ana aطacaama waasharaab cuntada iyo cabitaanka haddii soo xaadirana la keeno salaadiina la aqimo cuntadaa la hormarinaya iyo cabitaanka daahirka xadiidku marka wuxuu keenayaa qofkaasi ama ha u baahnaado ama yuuna u baahnaan laakiin waxa wanaagsan qofku hadba inuu fiiriyo xaalkiisa marka dabeecad haddaadan ka dhigan inaad mar walba cuntadaada ku aadisid salaada jamaacada iyo xilligii salaadii la tukan lahaa cuntadaada ha ku aadinin laakiin hadday dhacdo salaadii oo la aqrinay in cuntadii lagu soo dhigo horta cuntadaada cun wax dhibaataa ma yeelanayso leanno qalbigaagu inuu nadiif noqdaa la rabaa xadiidka alxaadi walkhamsuun xadiidkan imaamu muslim baa weriyey oo shardigiisii shiika ka mid maaha waayo muttafaqun caleyh inay axaadiidtu aadaan bay ahayd laakiin faa'ido dheeraaduu leeyahay uu xadiidkaa hore uu kaga darayo waxa uu hore muslim an can caaishata radi allahu canha qaalat waxay tiri nabiga caleyhi samictu rasuula allahi sal sl rasuulka ilah baan ka maqlay oo yaquulu odhanaayo laa salaata salaad la tukadaa ma jirto bixadrati dacaami iyadoo cuntadii soo xaadirtay salaad ha tukanina walaa ay walaa salaata salaadna la tukanaayo wa huwa qofkiio yudaaficu difaaca yudaaficuhu difaacahaya oo celcelinaya alakbataani labadii xumxumaa ay saxarada iyo kaadida wey xadiidkani xadiidkii hore wuxuu kala mid yahay inta hore laa salaata bixadrati dacaam intaa xadiidkii horeu kala mid yahay oo macnaha qofka qalbigiisiiyo mashquula oo cunto ka fakaraaya salaadii ha gelin wa qeybtan dambena wuu ku daray oo waxa weye walaa wahuwa yudaaficuhu alakbataan isaga oo difaacayo qofkii saxaradii iyo kaadida alakbataan labadii xumxumaa waa saxarada iyo kaadida culimadu marka way isku khilaafeen qawlkan ah walaa wahuwa yudaaficuhu alakbataan maxaa laga wadaa ama nafyigan allah salaata salaadba male ma karaahiya mise salaadiisi o dhan ba waa baatil culamadu waa isku khilaafeen daahiriyada iyo waxa weeye sheekh islam ibnu taymiya iyo waxay ku tageen daahirka xadiidka in lagu soconayo oo ayna salaada qofkaas saxiix ahayn laakiin jamhuurulculamaa waxay ku tageen inay tahay karaahiya oo waxa weeye jamhuur alculamaa saasay ku tageen inay karaahiye tahay ilaa dee qofkii wax dhib weyn oo waxa weeye salaadiisiiba uuna markaa waxba kala garanaynin oo waswaas iyo waxa weeye qalbigiisii oo dhan oo mashquulay uu ku dhaco salaadiisii ay markaa dee kharaab bay noqonaysa marka qofku waxaa habboon marka horeba inuu qalbigiisa oo nadiifa oo waxa weeye aan welwalba jirin inuu salaadii galo salaadii inuu galo qalbigiisa oo aunan waxba ka welwalaynin inuu salaada galo ayaa aada iyo aada u wanaagsan waayo haddii kale qofka wuxuu noqonayaa qof salaadiisii ay waxa weeye shaki badan ku jiro haddaba waxaanu ka qaadanaynaa labada arrimoodba in la iska ilaaliyo culamadu marka waxay yidhahdeen cilladda loo diiday waxa weeye qofka muslimkaa markuu salaada tukanayo allah subxaanah watacaala ayuu waxa weeye la khitaabaya oo salaadu waa hadal adiga iyo allah iga dhex maraya sida waxa weeye nebiguba u sheegay qasam xadiidkii qudsigaa qasamtu salaata bayni wa bayna cabdi nisfayni fa nisfuhaa lii wa nisfahaa licabdi macnaha qeyb adaale waa qeyb ilaahay baad ammaanaysaayo waa salaada inta hore markaad qiraacada akridaysa faatixada ood ilaahay ammaanaysid qeybta dambena ilaahay waad weydiisanaysaa haddaba maadaama aad ilaahay la hadlaysid ilaahayna yidhi wa aqimi asalaata lidikrii aniga xusuustayda salaada ku og walaa takun min alghaafiliin kuwa ghaafiliinta ha ka mid noqon uu yidhi nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu yidhi sida imaamu abu daawuud iyo wariyeen ina alcabda la yusalli salaata qofka salaadu tukanaya riwaayadaha qaar waxa weye layansarifu asalaa salaadiibuu ka baxayaa isagoo loo qorin laa yuktabu waxa weeye lahu ama maa kutiba lahu iyadoon loo qorin waxa waxba salaadiisi loogu qorin cushrahaa toban meelood meel ilaa waxa weeye aduu saddex meelood meel laba meelood saddex lix toddoba si usoo wariya nabigu yidhi salaadiisi waxbaba loo qorinba oo waxa weeye salaad ba aan loo qorin xadiidkaana waa xadiid xasana oo sheikh albani raximah allahu tacaala oo xasan kaga dhigaya fi sunani abi daawuud raqamka toddoba boqol iyo sagaashan iyo lix xadiidkaas iyo aayadaha iyo kulli waxay keenayaan macnaha inuu qofku qalbigiisa nadiif ka dhigo oo uunan qalbigiisu mashquulsanayn oo salaadii uu ku galo qalbi wanaagsan hadduu marka qalbi nadiif oo wanaagsan oon mashquul ahayn uu salaadii ku galo waxaa imaanaysa markaa inuu waxa weeye salaadiisii uu waxa weeye og yahay oo xuska ilaahay uu xusayo iyo meelaha uu marayo oo dhan uu la socdo oo ku tadaburo ajar iyo wanaag fara badanna uu ka helo ilaa haddii kale salaadiisi waxay noqonaysaa salaad aan maaragtay xusuus lahayn oo khariban marka aad iyo aada la iskaga ilaaliyo arrimaha noocaasa walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wabillahi tawfiiq